wadahadalka ayaa igu soo hartay su-aasha wadahadalka waa run mukhtaar obow wuxuu joogaa xamar waxa uu yimid ciidamo soomaaliyeed ayaa soo waday oo uu oo gacantooda ku soo waday iyagaa keenay iyagaa diyaarad soo saaray waxaan rabaa horta inaad ogaataan in abu mansuur aanay nagala shaqayn qof ajnebiya inay noo keento waxaan rabaa inaad ogaataan dad soomaaliyeed ayaa diyaarad intay qaateen oo ciidan qaateen oo howdka tageen ciidan soomaaliyeed ayaa horta keenay xamar dowladda soomaaliyeed waxaa u muhiima marka qofkoo soomaaliyeed waa inaan ka fikirnaa sideeba uga faa'iidaysan karnaa mustaqbalka iyo dowladdu waxay ka wada hadlaayaan kala hadlaynaa amaan rabnaa inaan ogaano khibradda uu leeyahay waxa uu soo maray xaaladda ay ku sugan yihiin qoladii uu ka soo baxay ama meeshaay taagan yihiin arrimaha amniga sidee buuso dowladda soomaaliya gacan mustaqbalka uga siin karaa dowladdu waliba waajib ku ah inay eegto fursad walba ay uga shaqayn karta arrimaha amniga wadahadalkaasi waxa uu lugta ama salka ku hayaa in la baaro ama la raadiyo sidii aan ku heli lahayn qaab aan uga faa'iidaysanna cid walba markii uu soo dhammaado wadahadalkaas isaguna maadaama hadda aan ku heshiinay inaan bishiiba mar kulanno bil walba aan idiin soo baldhigno waxqabadkeenna su-aalahan aad rabtaan aadna weydiisaan annaguna su-aalahan idiin qabna idin weydiin doonaa markaaad naga dhammaysataan ayaad haddii ilaa yidhahda idinkugu soo bandhigi doonaa waa wadahadal ku salaysan danta dowladda soomaaliyeed iyo danta amniga ummadda soomaaliyeed waa mahadsantiin